dhinacaan wararka ku helayno hadda saacado ka hor waxaan maqalnay in guddoomiyihii degmada buuxakaba uu ku geeriyooday isbitaal oo lagu dabeebayay isbitaalka magaalada muqdisho ee digber sidaas ayaa wararka lagu soo gaaray inuu geeriyooday
waa gartay sababta uu geeriyooday ma la iin sheegay
sababta uu geeriyooday waxay tahay muddo hadda ku dhowaad bil laga joogo ayaa wuxuu qaraxa ku halaalay maamulka degmada buuxakabo hafiiskiisa qaraxaas ayuu u geeriyooday inta loogu qaaday maadaama loogu waayay xaggan halkan wax dabiib ama caafimaad ah si loogu qaado dalka dibaddiisa wuxuuna si kumeel gaara ugu jiray isbitaalka diggar
waa gartay intii uu isbitaalka ku jiray een, saraakiil ka tirsan koonfur galbeed oo xaaladiisa caafimaad soo booqday oo ka warqaba ma jireen
wallaahi muddo hadda dhowr maalmood laga jooga ayaa lasoo qaaday horta axmaarka baydhabo laga soo qaaday anugu markii ugu dambeysay asigoo lagu diyaaradda la saaraya ayaa aan ay ugu dambeysay marka koonfur galbeed maamulkeedii iyo waxeeda dhan wafdi badan gud badanaa soo raacday si caafimaadkiisii loola tacaalo haddii xamar hal loogu waayo dibadda loogu qaado ee sidaas ayaa igu dambeysay mar dhow aan la xiriirayna hadalka ayuu uu uu hadili waayey sidaa darteeda aanan ugu noqon saakana waxaa la iisoo sheegay inuu geeriyooday waa gartay koormee u geeriyooda marka saaka saaka saakadaana u geeriyooday